assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ha ka dhowaada darsigii addifaac can araadi lmuslimiin iyo fadiilatu asheekh maxamed garaar oo wisankan oo kale isan ku baratan idaacadda islaamiga al andalus inta isan kula socotaan ballantaanna walibo ah inay ku wada faa'iidaysana insha allahu tacaala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عشرك إلا باطن إلا مات كتابك الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان للشيخ عبد الله عزام رحمه الله casharkan labaatan i labaad may ku bilaawaday qowlu sheekhi amru listiidaani waliziyaadati aliidaaxi fi hadi almas'alati naqulu wabillahi tawfiiq amru listiidaan arranka idan qaadashada jihaadka liin idan qaadadow waliziyaadati aliidaaxi inise dheeri ee unan edayno anbayaanino fii hadi lmas'ala masalantan ee daraadiye naquulu ma erhaane wabillaahi tawfiiqih ilaahay waafajiinta haatay ina asaxaabata saxaabadii ridwaanuullaahi calayhim ilaahay raallo ka nagada lam yakuunuu mahayn yastaadinuuna kuwa idan weydiisada jireen rasuulallahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam bacda caqdi araayati raayada jihaadka iyo duulaanka markii la gundhada kadib rasuulka maku idan weydiisada jirna sala allahu calayh wasalam wa stinfaari lumma iyo ummato markii nabiga la hadalo useera calayhi salaatu wasalaam hal habahooy dagaal iyo jihaad iyo duulaan halhambahoy nabiga era sala allahu calayh wasalam kadib rasuulka ma edan weydiisada jarna saxaabada ridwaanullaahi tacaala calayhim yacnii ma ero jarna ee rasuulka ilaahi sa wala noo eyeyna halna fasaxo iyo saas oo kale ma ero jarna waay bal e kaana mahay istidaanu nnabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam edan weydiisadow shay ishaaratan istishaaratan la telladoo haay inila la telladoo dhiyaasi bacda caqdi niyati niyada markii laka gundhada kadib ow bacda tasjiili ismi saxaabiy saxaabiga magaaj ay markii la diiwaangeliyey kadib saxaabiga markiiuusa niyeysado inuusa jihaadan bahaw oo uuse magaaj ay diiwaangeliyo ka diiwaangeliyna fi lghaswa duulaankaasi magaaj ay ka diiwaangeliyo yalla talladaayay nabiga sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahayow duulaankana iska qori diyaaraana an aha laakiin may faday ini ad iila talaydo haa istishaara la talladow iyo haada jariw markaasaa nabiga la talladaayay sala allahu calay wasalam ma oshiye hal habaho ila ariba rasuulka ilaahna sawaloo eyina hal ifasahoy malhaayo way taas taasi ma dhiyaana wa fa fi lxadiidi saxiixi xadiidka saxiixiga ee may ka sugnaa alladii xadiidkaa saxiixa oo rawaahu axmedu waannasaa'iyu imaamu axmed iyo imaamu nasaa'i wariyeen raximahum allahu tacaala an mucaawiyata mucaawiye ku wariyeen mucaawiyata bnu jaahimata asulami ku wariyeen anna jaahama ata nabiya nabigaan kooy sala allahu calayh wasalam odaygay dhalay mucaawiya yaa nabigaan kooy sala allahu calayh wasalam fa qaala ma erhe yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow aradtu may doonay alghaswa inaana duulo dooni waji'tuka kiinkooyna astashiiruka an okiila talladaw may kiinkooy an okiila talladaw fa qaala markaasaa nabiga ma erhay sala allahu calayh wasalam hal laka min ummin ahi kiin sugnaatay yacnii ahay waayeel oo kaleeto maalan khidmada iyo adeeqa aan baahan ya yakiin roogde sadanga eri faqaala marka ma erhay nacam haa haa waa eri faqaala nabigu ma erhay calayhi salaatu wasalaam ilzamhaa aada laazim iyo an khidmay in adeeg fa ina aljannata jannaada cinda rijlayhaa lamadiyo luwaad baalliyoo taa leh jannaada may taa lee lamadiyo luwaad baalliyoo taa leh aada laasim an baarafal an adeeg an khidmay wo sadanga nabiga erri way sala allahu calay wasalam hal ifasahoym arnuusa istishaara iyo la taladow yo nabiganka kooya calayhi salaatu wasalaam wa fii riwaayatin riwaayad kale may ka sugnaaday ini istaktabtu ana may iska qoray mase istuktibtu mase may la ii qoray fii khaswati kada duulaanka noocaas ee la ii qori ay katabtu smii waay magaagay ka qori diiwaanka dadkii duuli lahaayey noocaasi noocaas ah dee magaaga ka qori fa haada haadaa kan cindamaa kaana aljihaad jihaadka markii haayayu farda kifaayatin farad la isku kafalanaadaa markii isahaayayo marka jihaadkii oo faradu kifaaye yama nabiga ma edan weydiisada jirnee la tallada jiraan marka markii oo go'aansadeen iniyo duulaanka ku qiib galaan markii magaajooba qoreen diiwaanka ka qoreen tala ahaanka nabigan maryi jareen calayhi salaatu wasalaam booshi yaa rasuulallaahi aan hal ifasaxoy duulaanka il ii qornay ma duulu koro si isugu ha ii edamoyle hal ifasaxoyle saxaabi miinka seedaan way nabiga calayhi salaatu wasalaam ayib fa ama idaa asbaxa amankiisu nagada ma aha aljihaad jihaadkii farda caynin fardu ceynba nagado bacda alistinfaari bacda alistinfaari markii hee habbahaa nabiga arriisa calayhi salaatu wasalaam kadib jihaadka markii fardu ceyn nagadi faina isti'daana nabiy nabiga laku edan weydiiyey sala allahu calayh wasalam yusbixu mayba nagaday calaamata nifaaqin calaamad munaafaqnamaba nagadaas tan iya marka nabigii hal habahooy dad erri ay la hernay calayhi salaatu wasalaam jihaadkii may nagadi farduceenga nagadi istinfaar caame bawi ida stunfirtum fanfiruwa jihaadkii farduceen nagadi rasuulka ilaahi isagoo la oyiina si isagoa si isagoo hee ana hal ifasahooy idan weydiisashee calaamatu nifaaq wa calaamad munaafaq waayo ana hal oo tabo ay duulaanka la ogiibgelinay dagaalka ay liijeynay calaamatu nifaaq wa munaafaqnimo wa calaamaddii faqad jaa'a may kooyen fii muxkami tanziili kitaabka alle subxaana wa tacaala muxkamka oo sugan oo liinbeddelna liinnasakhna may ka sugunaa laa yasta'dinuka maka eedan weydiisadaayaan aladiina duulka yu'minuuna rumeeyaan billaahi allihi walyowmil aakhiri aakhiro rumaysan oo daacadda eh ay yujaahiduu inay jihaadayaanoo biamwaalihim hantidiio ka jihaadayaan wa anfusihim naftatiitiyoona ka jihaadayaan makoo edan weydiisadaayaan naftii maalkii ininka jihaadna hal noo fasaxoy maka erhaayaan marka hay noo dhaafoy maka erhaayaan aladiina yu'minuuna billahi walyowmi alaakhir dadkii iimaankaas leh wallaahu allana subxaana wa tacaala caliimu mayka cilmi layaa bilmuttaqiin kuwa alle ku obsadaayaanoo toosan dadka toosaniyaalka alle ku obsadaayaan kuwaas ilaahay ogi subxaana wa tacaala jedka ilaahay ka toosanoo daacadde kuwaas ilaahay ogi way innamaa yasta'dinuka maylay ka eedan weydiisadaayaan cid kale ma ka eedan weydiisadaaso aladiina kuwiilay ka eedan weydiisadaayaan way laa yu'minuuna aan rumaayana billaahi allah walyowmil aakhiri aakhirana aan rumaayana wartaabat shakiiday quluubuhum qalbijoo ku shakiidi can ilxaqi ilaahay ini xaqi rasuulka ini xaqi jihaadki ini xaqi aakhire ini xaqata kuwa ku shakiisan qalba jooba aan sugnayna ha kuwaas leykoo edan weydiisadaan wey fahum yo fii raybihim shakajo dhahdiis yataraddaduuna lama lamaayayaan wey lama lamaayaan luto horaan qaadayn toona gadaalaan qaadayn taraddud haa lama lamaayaan talow muslimka kumid nagaday horaan dareeray mise gadaalaan bahay lama lamaayaan marka ama inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulih uma lama yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili illah ulaa'ika hum usaadiquuna way dadkaas a ilaahay rasuulshay rumaaya shaki iyo raybina marku ka jaro iimaansho naftiyo maalshoona ka jihaadeen kuwaas kuwa iimaanshoo ka run sheegan way ulaa'ika hum usaadiquun kuwaas iimaanshoo ka run sheegan way ama aladiina laa yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun kuwaan jihaad meel ku sugaa way kuwaas wa ama alkhulafaau araashiduun khulafaau araashiduun abu bakrin abu bakar iyo wacumaru cumar iyo wacuhmaan cuhmaan iyo wacaliyu cali radia allaahu canhum radia allahu canhumaa in qoran laakiin khalad lee wahe radia allaahu canhum w radia allahu canhum e fal ee canhumaa buu ii qoraya radia allahu canhum waay falaa naclamu ma oshiini ana asaxaabata saxaabe iyo wataabiciina taabiciin kaanuu inihan yastaadinuunahum khulafaau raashidiin ini ku edan qaadada jareen ku fasaxa qaadada jareen ini jihaad ku heraan saxaabe iyo taabiciin intay khulafaau raashidiin an kooyaan ini jihaadka ku fasax weydi ini ku fasax weydiisada jareen mahayna taas wamaa kaana mahayna kullu waaxidin qof walbana qofkaasoo yuriidu doonow alghaswa duulaan doonow aw iljihaad jihaad doonow ya'tii ka in kooyow mahayn ilaa abibakrin abibakar man kooyo jaran liyasta'dinahu in edan weydiiso daraadee jihaaday masoo isku dhaafe er miinka kooyo jarn habbahaay hoobl er lan kasta oo muslimka meelisaah ku baha jari saaxaada leebel iska aragaaya marka goobta leh lan walba iimaansa iyo hilkasnimadiisa ha la xaadiraayo marka mooshii lan khaliifka ha maraw majarna marka khaliifka malaa maraan qof walba iimaanshay baa wada mas-uuliyaddiis baa wada ilaahay dartiisaan socda dhagaaj ee hubshee qaadaday sahaydiisa qaadaday meeli ciidanka islaamka roogleyba isku xaadiree ana waa ikan yallayma lan amiir ha maraw iiba majarna marka naawa jaroob marka waa isxaadiriyayle ayib wamaa kaana kullu waaxidin qof walba maabahaynu yuriidu doono alghaswa ini gaalo ka duula aw iljihaada jihaadow doonow ya'tiika in kooyo mahayn ilaa abibakrin abubakar man kooyo jaran liyastaadinahu si us edan uun ku qaadado falmuhim may muhiim ah markan an tucqada ini la gundhado la hiro araaya raayadii ini la teego wa takhruj asariya ciidanka howlgalka sameeya usa markaan dhagaajiyo baho wa umaraa'u almu'miniin mu'miniinta amiiriintiyo madaxdiiyo mas-uuliyiintiyo min bacdi alkhulafaa'i khulafaa raashidiinku dib haayeen laa naclamu ma oshiini anna aladii qofka kaana eh kaana ahaadi yanwiiki niyeyso arribaada ribaad ini galo gaaladii ini la jilib hirnaada fadaw aw iljihaada jihaad fadaw yursilu ini indarajari ilayhim ila alumaraa'i umarada indarajari yasta'dinuu soo ku eedan qaadadaw tan iyana ma hayno meelka dhagan geli iyo meelka ka dhagan ma jari tan iyana ma hayno haa qofka muslimka ah xilligii jihaadkii iyo ribaadkii iyo duulaanka laimbaahanyo usiiba kase xilkana ilaahay bas haari khubshayla ha qaaday qalabshay sahaydiis dhagaa jeelena dadka muslimiinta qulqulaw yadhatu ku galaayman oo jihaadkan socdo ribaadkan socdo khalaas jihaaday masema jihaadow idan ahoo amiir lahanmarow maaba jarnow may salaadaha ta markii la kooyow masjidka la tukadow amiira lahanmaray amiirow tukaday mase ma tukadow amiirka lahanmaray lan waliba masjidka ma toosa meel aadaanka ku weerow ma ha tukadaay sila jihaadkana saas lehay isiin lan walba muslum ee waajibka usiiba saaranyaa haya cala aljihaad hooba weerta qalabshayla qaadee dhagaajiyahay usiina goobta jihaadku socda le in dhagaajiyahay marka silay marka cibaado ilaahaya subxaana wa tacaala yursilu ilayhim kii in daraw mahayna yasta'dinuhum walaa naclamu oshini ana waaxidan haliinko oo min almuslimiina muslimiinta kumade fi taariikhi alislaami taariikhda islaamka ha marti dhahdiye kullihi dhammaantiis qad cuuqiba la kiciqaabay min qibali alamiiri amiir dhanajay laku ciqaabay oo amiir usa kiciqaabi bisababi aljihaadi inuusa jihaadan bahi daraadee aw alqaswi inuusa duuli daraadee biduuni idnihi usoo amiirkan edanka lan muslum eh oo jihaadan bahi oo amiirkii markaas muslimiinta an taliyaay us eri anoo inka sheegna may jihaad aniin bati eri horba mal sheegna marka mayla madaata ileen anoon inka sheegna may salaada in tukadaas saasoo kaleeta la madaata marka jihaadka cibaado wa ayib taasina mal sheegno wa wa inamaa yastaadinu أمير الحرب وقائد المعركة في الغزو والهجوم من أجل المنت... من أجل التنظيم والتنسيق وإنما يستاذن ميل لإذن ويدسداي أمير الحرب أمير كدت كدقال قليو وقائد المعركة دقال كلنكه قاميو في الغزو دولوك إيو الهجوم ويرو كقال الله ويرو وسلينكو إذن قال من أجل التنظيم ciidanka islaamka inin la nidaamiyo daraadiye leh watansiiqi iyo isku xirka daraadiis inay ciidanka islaamka layska hira usoo iska hiranyi oo nidaamsanyi dagaalka gala daraadiye marka leanna qof walba isku baho meelolaha badda ku bilaaw taasi ilaan wala kuma qono ogdaada ciidanka markan abaduulo dagaalgeliyaa lay macrakada lan hogaamiyaa waleta usugiyaa la yinsaadaa marka waana kangala lay marka inta ku galaan acdow a nin nadaamib si dadag nadaamiya markan si dagaalka lain gala fadi si dadag nadaamiya laakiin lan walba si han dareeraw cadow dhanoole ku kalaha badda ku kabilaaw laan isku warqabo baan lahayn taas may dhibaato kicta nidaamkii liin dagaalamaayaa dhibaato kicta taas marka saas daraadiye leh marka may liin nanayska sheege lanka markan ciidanka nadaamiyaayo dagaalka hogaamiyahaayo macrakada hogaansha iyo maamulsha iyo idaaradda xarbiga haaya idaaratulxarbiga lanka haaya idaarad ahaana markan iyo nadaamin ahaan yo lin maraha mooshii cibaado ilaahay liin gododa way tan mooshii qof qof kaleeta shaqa maka laamanka ciidankan markan ini la nadaamiyo la habeeyo daraadiya bas wa xataa laa yufsida almar'u qof qof kasiisun infasaadin alladii kaasoo yahjibu isku weeraro cala alcaduwi cadowga isku weeraro khudata almuslimiin muslimiinta qorashadiyo sidausun in beer darayna inin hallayn in infasaadin yoo cadowga la gaada la fadaw fiiri cadowga yoo la gaada la fadaw usoo warban hayn cadowga warlaan ey warmooge ey yo may la faday cadowga la saaran yile arago xabadda madaj iyo ku dhiyaasle aragoo la faday cadowga la gaado laakiin lan muslimiinta kumade gaalilka duulay ogowlay dheegi haddii us habaho cadowgii ha badaya kuram hundurmeeda ku key dada qorshihii socday dhan dada ku fasaadiye marka dada ku hadlaayo cadowgii dahakaajiye marka marka nadaam xum waa ogda taas taas layliin ogolayna marka si taas inin dhiina ciidanka inin la nadaamiyo isku xir layn sameeyo qaabkii in dagaalama fadiyo qorshihii iyo istaraatiijiyadii iyo rigba maamulahaye rigyahay lanwelba isku diiwaangeliyo taas layliin sameeye maslaxatu xarbi dagaalka daraadiis iyo maslaxadiis iyo weerarka gaalo laka qaadow lay qof walba in is sheegay inseede mooshii shayga kan ee la sameeyo cibaado ilaahay la gududawa qof cibaadaysadee mas-uud ku dhaafee la eraw ma jarto la nadaamiyo layla faday bese hogaanka shaqadiisa intaasu ini muslimiinta in nadaamiyo dagaalka shaqadiisu marka soo hega markan ayib wakhasasa go'na weelay bacdu alfuqahaa aqoon-yahaniinta iyo culummada islaamka qaar kumada may takhsiisyeeno goona weeleena se goona in sheegeena kal awsaaciyi oo kaleeta alisti'daana edan weydiisadowki min alimaami laku weydiisadow imaamka iyo hoggaanka edan la weydiisadow fii xaalati aljunuudi ciidamadii xaaladiyo yaka goona weela ciidamo xaaladiyo yaka goona weela aladiina ciidamadaasoo ya'khuduuna qaadadayaan rawaatibahum masheersha ku qaadadayaan min diiwaani aljundi diiwaanka ciidanka ku qaadadayaan dadkaasi ilen dad nadaamsanu ee garaamsha iyo masheersha iyo meelka qornya dagaal aan diyaarsano habaysno ciidan nadaamsan wey oo meelo ka ogi wey ciidankaasi marka ciidankaasi qof walba wali meeli usan dhagaajiyaw haddiisu howlgal cadow ka dhagaajiyaw iyo haddii howlkala qabsadowba shal idan qaadadow ini jirto liajli nidaami la yeelma aha yacnii geeka dad muslimiina intay is abaabulaan iyo oo boqolaal hubsho diyaarsadaan haddii intay dhagaajiyaan iyo oo cidnaba niin sheegna gaaladle bugdo ku geliyaan wala jugle may yah naman noocaas e waa is abaabuleen gaaladii geeka ka cibaadaysadaan lay leero walba maka jaban bes amay layla faday muslimiin dadaalsho ini liiskiir dadaalka muslimiinta ini la mideeyo la aruuriyo dadaal nadaamsannagada intaasay booshii cibaado lanba meelisay ku gala fadhiyo tan qof wal meelisay ku gala fadhiyo ayb qaala ramli fi nihaayat اlmuxtaaj balantininroog allah subxaanah wa tacaala aclam